إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dagaaladii shalay mujaahidiintu kula wareegeen magaalada maqokori ee bariga gobolka hiiraan al-kataab al khabaariya ayaa baahisay muuqaalka dagaal dhowaan ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dowladda federaalka ah iyo maamulka la baxay hirshabelle ayaa ka gelgishay la wareegitaankii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee degmada moqokori shacabka kenya ayaa cara xooggan ka muujiyey natiijada ka soo baxday baaritaan lagu sameeyey nin dhowaan ay dileen ciidamada booliiska dalkaas ruushka ayaa sheegay inuu qabsaday magaalooyin cusub oo dhaca bariga dalka yukrein
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex-iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan siddeedda bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ayaa lagu weeraray hoyga taliyaha ciidanka ah loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed kaas oo ku yaala gudaha degmada diinsoor rag ka tirsan guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarxa la eegtay guriga taliyahaasi uu ka degan yahay magaalada diinsoor qaraxa ayaana waxaa ku gubtay gaari cabdibilo ah kaas oo ku rakibnaa qoraga dhishiikaha loo yaqaano taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dagaalkii shalay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen magaalada maqokori ee bariga hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi sheekh cabdilcasiis abu muscab oo ah afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shir jaraa'id u qabtay warbaahinta kaasoo uu kaga warbixiyey dagaalkii cuslaa ee maalintii shalay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen magaalada moqokori ee gobolka hiiraan sheekh abu muscab ayaa tafaasiil buuxda ka bixiyey dagaalkii moqokori iyo khasaaraha ka dhashay isagoona tilmaamay in xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka ay ku dileen dagaalka isagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadi doonaan waxaan ka warbixinaynaa weerar cagmarin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu dib ugula wareegeen degmo ka tirsan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay weerarka cagmarinta ah ku daahfureen camaliye istishaadiye ah oo uu fuliyey mujaahid ka tirsan guutada istishaadiyiinta waxayna camaliyaddu beegsatay taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiyiintu ku lahaayeen afaafka hore ee moqokori halkaas oo lagu laayay madaxyaweyntii hoggaanka u ahaa maleeshiyaadka murtadiyiinta mujaahidiintu waxay allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimihii murtadiyiinta iyo guud ahaan degmada moqokori ciidamada cadowga ashaadolla dirirka ahaa waxay u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah oo xiga dhanka degmada maxaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashaadolla dirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiintu waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka moqokori faranjiga dirayskale kuwii diiradda u qaaday iyaguba dariiqada aliyo diinta caasiya ee waxay noo duuleedsheenba waa dooro weynaha ee dulmigaan bannaanayn kuwii doofil ugu hiishay haddaan daayo waa aniga oo daawadii fura ee danabkii rasaaseed miyaan diilin kaga yeelay howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abu muscab wuxuu dhanka kale diray fariin muhiim ah oo ku wajahan askarta u dagaalamaysa dowladda federaalka maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee cadowga xaabada ka dhigtay intoodii carartay ee ka badbaaday rasaasta mujaahidiinta waxaan leennahay ilaahay u toobadkeena safka ibliiska ka soo baxa dadkiinna iyo diintiinna aad khiyaanteen dib ugu soo laabta gaaladii idiin ballanqaaday inay diyaarado idinku ilaalin doonto mujaahidiintu aysan idin soo gaari doonin waad aragteen inay been idiin sheegeen halaaggana idinku fiirsadeen qof kasta oo maleeshiyaadkaas ka mida toobo ayaan ugu baaqaynaa waxaan leennahay hubka dhiga wilaayada la soo xidhiira nuqabada la soo xidhiira warkiinna halkaas ka caddaysta lama arki karo qof hubaysan oo deegaannadaas dagaalladu ka socdaan ku sugan qofkii isagoo hubaysan la arko mujaahidiintu tallaabo ayay ka qaadi doonaan maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ku bilowday camaliyad nafurnimo ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka halkaasoo maalintii labaad ay si buuxda u maamulayaan alkitaab al akhbaariya ayaa baahisay muuqaalka dagaal dhowaan ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xaruntu ah gobolka baay yaasar cabdulla ayaa ka warramaya
waa muuqaal la daaban karo qadarku dhowaad lix daqiiqo ah kaasoo ay alkataa'ib al akhbaariya kusoo bandhigayso weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka burujeed ee dhaca afaafka hore ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qeybaha hore ee muuqaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa waxaa lagu harkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya fadhiisanka ciidamada dowladda federaalk ee deegaankaas iyadoo wakhtigan uu yahay xilli mugdiga oo uusan waaga si fiican u dilaacin intaasi kadib ciidamada dowladda federaalk ee weerarka lagu qaaday ayaa u qaybsamaya waxa ay rasaastu feenatay kuwa u suura gashay inay isaga baxsadaan goobta dagaalka iyo qaar kale oo ku dhacay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo maxaabiis ah waxayna kaamirada alkataa'ib ku tusaysaa meydadka ciidamada dowladda federaalk oo bilqan goobta ay macrikadu ka dhacday iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka burujeed waxaana kasoo muuqanaya muuqaalka alkataa'ib al akhbaariya mid ka mid a mujaahidiinta oo fariin kulul u diraya ciidamada dowladda federaalk isagoona dul taagan meydadka askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed oo bannaanka daadsan murtadiinta waxaa u baaqaynaa inay soo dhiibaan ilaah subxana wataala toobad keenaan oo alla subxana watacaala ku xirnaadaan waxaa leenaha maalin kasta furmoosana lagu baabi'iyaa soo waan tooba taasa toobad keentaan waxaatii walalehen haddaa toob toobad keena weydin soo albasaadin dambe dosh insha allahu tacaala muuqaalka alkataa'ib waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanta ku dhigaya hub iyo saanad ciidan kuwaasoo ay ka carareen askartii dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ee lagu weeraray deegaanka burujeed
فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب هل من مزيد هل inta aad daawanayso filimkan ay baahisay alkataa'ib al akhbaariya waxaad qeybihiisa dambe ku arkaysaa mid ka mid ah askarta maamulka la baxay koonfur galbeed oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaciid xuseen xasan isaaqa la dhahaa ciidamadu waxaa ahayd daraawiishta koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka oo isheeg difaacadii sagaalada ahaay dagaalnahan iyo qaadi oo deegaanka oo burjay dheerow yadhaw qowdi wal oo dareemanaan lahay iyo walaasi dhaamad lahay nin horaad si tartiibe jawi degan ayaa injiifinay hataa laasan galay dhalbaan maqjarne dhinuu oo baalon ciidamada kaleet yaa laha ku bilaabay madiyo laha ku bilaabayo dhinuu ije laambay dhinii kigana laambay hoobo habadaba laamo laala surmiyo la arigreed oo dale shalgalana shal rooreen reed anina dhinacan lehan roore
dowladda federaalka ah iyo maamulka la baxay hirshabeelle ayaa ka gelgishay la wareegitaankii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee degmada moqokori warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar magaalada moqokori oo ah magaalo istaraatiiji ah kana tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa si buuxda ula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib weerar culus oo ku bilowday camaliyad nafurnimo ah oo lagu ekeeyey saldhigyadii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalk ee ku yiilay duleedka magaalada iyo gudaheeda weerarkan oo si qorshaysan loo fuliyey ayaana sababay jab xooggan oo gaaray ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii la socday ee ku sugnaa magaalada weerarka oo ahaa mid culus ayaa waxaa ciidamada dowladda federaalk lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona guud ahaan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen gacan ku haynta magaalada saacadba saacadda ka dambaysa waxaa isa soo taraya qaylo dhaanta ay mas-uuliyiinta xildhibaanada saraakiisha iyo xubnaha taabacsan dowladda federaalk ay ka muujinayaan qabsashada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada moqokori mid ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka dowladda taabacsan oo laga wareystay xaaladda magaalada moqokori ayaa ka warbixiyey khasaaraha culus ee dowladda kasoo gaaray weerarkii ay mujaahidiinta kula wareegeen magaaladaas wuxuuna sargaalkan sheegay in mid ka mid ah saraakiishii hogaaminayay ciidamada ku sugnaa moqokori uu ku nafwaayey dagaalka islamarkaana askartii ku sugneed difaacyadii ay ku lahaayeen degmada ay u kala firxadeen dhulka hoodka ah
nimankan qaraxyina soo galeen haddii qaraxi halkii saac meelaasi iyo nus iyo walaxeed bool kalana soo gal wallaahi mawkuur hadda xaalkeeda wax qof wax ka sheegi kartaa ma jirto hadda ciidamadiisana waa kala farxadeen oo duqbay duqbay kala galeen wallaahi hadda gudaha wax ku jiro qof xaqiijin karta male in hadda ciidamada qaarkood ay kala wax xaramaadeen in ayagii soo galeen lama ogi laakiin dadka magaalada xoogaa geesaha looga baxay maxaa ka jira in uu ku dhintay mawlid banjar
dhanka kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa qiray in laga qabsaday magaalada moqokori xildhibaan cabdimaalik oo dhowaan ku sugnaa magaalada moqokori islamarkaana isaga firxaday halkaas kadib markii ay magaalada ku soo dhowaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qiray in laga qabsaday moqokori isagoona intaas ku daray in waqti xaadirkan ay si buuxda u maamulayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sidoo kale xildhibaankan qiray in askar badan dhimasho iyo dhaawac uga noqdeen dagaalkii ka dhacay magaalada moqokori ee bariga hiiraan isagoo dhanka kala xaqiijiyey inaysan jirin wax taageero ah oo loo fidiyey ciidamadii lagu weeraray magaaladaas waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk aysan wax horumar ah kusoo kordhin magaalada moqokori intii ay gacantooda ku jirtay aysanna magaaladaas geynin xitaa hal booyad oo biyo ah waa kan xildhibaan cabdimaalik oo ka hadlaya xaaladda hadda ay ku sugan tahay magaalada moqokori nasiib darro maanta ayay la wareegeen asbuucii hore aniga si shaksigana aan u joogay toddoba maalin magaalada beledu moqokori haddadaan aan kula hadlaya dhaawac ayaa lasoo wadaa dad ayaa ku dhintay maanta qarax ayay magaaladii geliyeen dagaalna sidiisaba maalinna waa guulaysanaysaa maalinna waa lagaa guulaysanayaa laakiin farsamo yar oo xuma iska jirto horta sideedaba waxa waaye muhiimadda in aanan dagaalada aanan been laga sheegin dowladdu way awoodda inay wax badan ay dadkaas ku kordhiso waxaad arkayseen maalmahan dhan dabaaldegyadii la samaynayay ciidamada lasoo bandhigayay hubka iyo qalabka lasoo bandhigayay hal booyad hal booyad oo taala deegaankaas ma jirto oo biyo geyso magaalada muqdishona waxaan ku arkaynaa laba boqol oo booyad ka badan oo parade loo marsiinayo show loo marsiinayo marka waxaa la rabaa in dagaalka daacad laga ahaada la rabaa dowladda habeenaan u sheegnay maalinaan u sheegnay galabaan u sheegnay xil koraan ugu sheegnay hoosaan ugu sheegnay dhinac walbaan ka siinay laakiin dadku haddaysan u soo jeedin mas-uuliyadoodii aysan dagaalka shabaab priority ahayn waxaa ku qasban tahay inaad adigu isku tashato doorasho iyo dastuur iyo waxaan loo joogin iyo xafladayna laga shaqaynaya dad ayaa dhimanayo dad ayaa barakacayo marka waxaa la rabaa in runta laysku sheego haddadaanaan kula hadlaya dhaawaca waxaa soo wada diyaarada soo waco sidoo kale dadka ka hadlay qabsashada magaalada moqokori kana qaylo dhaamiyey fashilka ay dowladda kala kulmayso dagaalada ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa qayb ka ah mid ka mid ah odayaasha taageera dowladda federaalka ninkan ayaa sheegay in dowladda federaalk aysan ku filnayn amniga magaalooyinka afgooye iyo balcad taas beddelkeedana ay ciidamo hor leh ku daabulayso magaalada baran oo ka tirsan gobolka sanaag isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ninkan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ku tilmaamay dawarsadayaal aan dalabka doolarku ka dhammaan oo dalal shisheeye u xaraashaya khayraadka dalkooda kana macaashaya dhulboobka ay ka wadaan magaalada muqdisho dhanka kalena ku dhex wararsan siyaasadaha isdiidan ee dowladda masar iyo etoobiya waxaan ku hormarayaa marka koowaad marna c c iyo masar u carar marna etoobiya iyo iyo abi ku carar yaa maxay tahay taasu macnaha kalsooni male qab male dowladnimo male sharaf male maalinna c c ku orod maalinna abi ku orod haye maalinba see see laba nimoo cola marka aad aad aad labadiiba saaxiib ula noqee waa been waa been marka waa waxaan siyaasad iyo dowladnimo iyo midna waxaan taariikh lahayn wey waa wax baktiye haye abi ayaa wuxuu yidhi maalin dhoweed biyo xiriinkii aan masar ka xiray ayaan furayaahe oo xaflad loo dhigaa imaad waxaa ogaatay masara ogaatay soo orod noo imaad halkaasuu ku carara shalay haye maxaa loo marka marka wax wax mabda iyo iyo qable iyo jiritaan iyo wax dal matela midna meewalow ahay meewalow dal matelay waa wax lala yaabay meeqa sanaan uu digaayo soomaaliya oo lahay dowladaa nagu kor diriri doona akhirka akhirka dowladaa nagu kor diriri doona aan wax badan lahay haawahe soomaalidu wax fahmayda wax ma fahmayaane waxaan kaloon ku darayaa baryahan yaa wuxuu abaabulayay ciidan iyo hub ou leeyahay laascaanaan ka dejina oo baranaan weerara oo waxaan weerara gobolka sanaag haye halkaasaan ciidan ku daadguraynayo hub shalay nin baa iigu dhaartay nin weyna saddex diyaaradood oo hub sida loona malaynaa ciidan inuu la socday ayaa shalay laascaana ka degtay xaggay u socdaan baran baran baran baran war baran maxaa yaalla lagu waana qaada maayo miya ma lagu waana qaadanayo miya meesha la yidhaa ee raaskambooni wixii ka dhacay habeenkay yimideen aa la yidhi kuwii hore waa adigii magax u bixiye qoladii hore bal kuwaana magax u bixi kooxda dawarsiga iyo dalamsiga haa kooxda dawarsiga iyo dalamsiga maalinba dowladda lagaag mudaha arwaxisi arhubisi arlacagisi aritaageer haye waladawarsaha wax kale oo laga shaqaynaana ma jiraan qabyaan dhammaystirow haya qabyaan dhammaystirow haya qabyadii maxay ahayd jinkadaha fuqso haye qabuuraha faag haye masaakiinta barakici wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay hirshabeelle cabdi daahir karoore ayaa ka mid ah xubnaha qaylo dhaanta xooggan ka muujiyey weerarkii cagmarinta ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen magaalada moqokori ee gobolka hiiraan waxa uu wasiirku qiray in camaliyadda nafurnimada ah ay beegsatay goob ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka isagoo geesta kala xusay in badi gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii aan wax laga bedelin sida uu iminku xaal ku yahayna ay mujaahidiinta la wareegi doonaan guud ahaan koonfurta soomaaliya baawur qarax ayay soo geliyeen meel oo saraakiil iyo niman dhallinyaro ah ciidan ay ku sugnaayeen khasaarena wuu jira haddii dagaal dhaco waa dhacaysaa marka ayagu mar walba gaadmada iyo qaraxda way sameeyaan moqokori saa ka warqabtaba dee deegaanadii lamidka aha o dhan waa la haystay aaday baalaa la haystay celaal axmed aa la haystay gaadmadii maanta inay wax ku suurto galeen waa suuragal walaalow arrintaas arrin ma raba hadda inaan wax badan oo hadda dowladda ku eede laakiin waxyaalaha aan la hilmaami karin waxaa ka mid eh ciidankii xoogga dalka ayaa waxaa laga qaaday moqokori markay adeewaal ka soo baxeen waa la soo wareejiyey muqdisho iyo cadala ayaa la keenay deegaankii dhammaay oo mataqaanaa ballaarnaay oo deegaanka xaduudka la lahay oo dhanna dagaalkii waa laga joojiyey waa la qabsaday degmooyinka diriska oo dhan ay al-shabaabku haystaan moqokuri lagama difaaci kara iyo meel lamide marka argagixis ayaa qabsanayso koonfurtana waxaa ka tali doona al-shabaab mana dhici doonto dowladnimo soomaaliyad oo shaqaysa haddii annana la qabsado isku soo wada duub oo waxaa saacadba saacadda ka dambaysa isa soo taraya hadallada walwalka iyo walbahaarka ka muuqdaan ee ka soo yeeraya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo si aad ah uga murugooday la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada moqokori shacabka kenya ayaa cara xoogan ka muujiyey natiijada ka soo baxday baaritaan lagu sameeyey nin dhowaan ay dileen ciidamada booliiska dalkaas faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
aaska wiilka dhallinyarada ahaa ay dileen booliska kenya oo ka dhacay tuulada uu ku dhashay oo lagu magacaabo kakos ayaa mar kale dib u soo nooleeyey carada shacab kenyan ah kadib markay arkeen jirdilka ay wiilkaas u geysteen booliska dalkaas wiilkan dhallinyarada ah oo lagu magacaabi jiray albeyd ojuwanga ayaa waxaa markii hore aaskiisa xaadiray koox yar oo dad ah balse markii ay qoraxda soo baxday kumanaan qof ayaa kusoo qulqulay tuulada wiilkan lagu aasay kuwaas oo watay sawirada wiilkan dhallinyarada ah halka qaar kalena ay wateen fanaanado ay ku qoran yihiin hadallo ay ku cabirayaan shucuurtooda mid ka mid ah dhallinyarada kenya oo kasoo safray magaalada nairobi ee caasimada dalkaas si uu uga qayb galo aaska wiilkaas ayaa sheegay in geerida ojwanga ay tahay baaq loo jeedinayo dhallinyarada kenya si ay uga dhiidhiyaan ficilada wiilkaas lagu dilay meydka wiilkan kenyaanka ah ayaa yaalay qolka meydadka ee magaalada nairobi oo in ka badan boqol afartan mayl u jirta guriga qoyskiisa baaritaan dambe oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in wiilkaas uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray jirdilka ay u geysteen booliska kenya geerida wiilkan ayaa sababtay mudaaharadyo looga soo horjeeday maamulka dalkaas kuwaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca boqolaal ruux warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu qabsaday magaalooyin cusub oo dhaca bariga dalka ukrain dowladda ruushka ayaa sheegtay inay si buuxda ula wareegtay laba magaalo oo ku yaala bariga dalka ukrain xilli ay labada dhinac isdhaafsanayeen weeraro culus oo loo adeegsanayay in ka badan laba boqol iyo konton diyaaradood oo aan duuliyo lahayn wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in boqol iyo labaatan diyaaradood oo ay ukrain ku weerartay dalkaas lagu soo riday gobollo kala duwan oo dhaca xuduudda ay wadaagaan labada dal halka xukuumadda kiyefna ay sheegtay inay iska caabisay diyaarada ay ku soo weerartay dowladda ruushka dagaalada u dhexeeya labada dhinac ayaa sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa iyadoona ruushku uu la wareegayo deegaan hor leh oo ka tirsan dalka ukrain warka ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa